rasuullada cutubka lix iyo labaatanaad
markaase agriiba wuxuu bawlos ku yidhi waa lagu fasaxay inaad nafsaddaada u hadashid kolkaasaa bawlos gacantiisa fidiyey oo isdaafacay boqor agribow waxaan isku tirinayaa mid faraxsan inaan maanta hortaada isaga daafaco waxyaalihii ay yuhuuddu igu soo dacweeyeen oo dhan maxaa yeelay adigu waxaad khusuusan xariif ku tahay caadooyinka iyo su'aalaha oo dhan oo yuhuudda dhex yaalla haddaba waxaan kaa baryayaa inaad ii dulqaadatid oo aad i maqashid yuhuuddu dhammaantoodba tan iyo yaraantaydii way wada yaqaaniin camalka noloshayda taasoo bilowga aan kula dhex jiray quruntayda oo aan yerusalem la joogay haddii ay raalli ku yihiin inay ii marag furaan iyaguba tan iyo horraantii aqoon bay u lahaayeen sidii aan ugu dhaqmi jiray dariiqada diintayda ugu qiiro adag anoo farisi ah haddaba waxaan haatan halkan u taaganahay in la ii xukumo rajadii ballankii ilaah u qaaday awoowayaashayaw oo laba iyo tobankayaga qabiilba waxay ilaah aad ugu adeegaan habeen iyo maalinba iyagoo rajaynaya inay ballankaas helaan haddaba boqorow yuhuuddu waxay igu ashtakeeyeen wax rajadaas ku saabsan haddii ilaah kuwii dhintay soo sara kiciyo bal maxaad ugu qaadataan wax aan la rumaysan karin runtii aniga qudhayduwa waxaan mooday inay waajib igu tahay inaan sameeyo waxyaalo badan oo wada khilaafsan magaca ciisaha reer naasared oo sidaasaan ku sameeyey yerusalem weliba waxaan xabsi ku xidhay kuwo badan oo quduusiin ah anigoo amar ka wata wadaaddada sare oo kolkii la dilayeyba waan ku raacsanaa oo marar badan ayaan iyaga ku ciqaabay sunagoogyada oo dhan oo waxaan qasbay inay caytamaan oo intaan aad iyo aad ugu cadhooday ayaan iyaga ku silciyey tan iyo xataa magaalooyin ajnebi oo markaan dimashaq u sodcaalayey boqorow anigoo wata amarkii iyo dardaarankii wadaaddada sare ayaan waxaan hadhkii arkay intaan jidka marayey iftiin samada ka baxaya oo qorraxda ka sii dhalaaldheer oo ka iftiimaya hareerahayga aniga iyo kuwii ila socdayba oo kolkii aannu dhammaantayo dhulka ku wada dhacnay ayaan maqlay cod afka cibraaniga ku hadlaya oo igu leh sawlosow sawlosow maxaad ii silcinaysaa way kugu adag tahay inaad haraantidid wax ku muda markaasaan idhi yaad tahay sayidow kolkaasaa rabbigu wuxuu igu yidhi waxaan ahay ciisaha aad silcinaysid laakiin bal sara joogso oo cagahaaga ku istaag waayo sababtan aawadeed ayaan kuugu muuqday inaan kaaga dhigo midiidin iyo markhaati waxyaalihii aad igu aragtay iyo waxyaalaha aan kuugu muuqan doonaba anigoo kaa samata bixinaya dadka iyo quruumaha aan kuu diri doonaba inaad indhahooda furtid si ay gudcur uga soo jeestaan oo ay iftiinka ugu soo jeestaan iyo inay ka soo leexdaan xoogga shayddaanka oo ay ilaah u yimaadaan inay helaan dembidhaaf oo ay dhaxal la helaan kuwa quduus lagaga dhigay rumaysadka ay igu leeyihiin sidaas daraaddeed boqor agribow kuma aan caasiyoobin riyadii samada ka timid laakiin waxaan horeba ugu sheegay kuwii joogay dimashaq iyo yerusalem iyo dalka yuhuudiya oo dhan iyo weliba dadkaan yahuudda ahayn inay toobad keenaan oo ay ilaah u soo noqdaan iyagoo samaynaya shuqullo toobadda istaahila waxyaalahaas aawadood baa yuhuuddu macbudka gudihiisa iigu qabteen oo waxay isku dayeen inay idilaan haddaba anigoo caawimaad ka helay xag ilaah ayaan waxaan ilaa maanta u taaganahay inaan marag furo oo aan u sheego yar iyo weynba anigoo aan innaba wax kale sheegayn wixii nebiyadii iyo muuse ay sii sheegeen inay ahaan doonaan mooyaane taasoo ah in masiixu xanuunsan doono iyo sida isagoo ah kii koowaad oo kuwii dhintay ka soo sarakacay uu iftiin ugu naadin doono dadka iyo quruumahaba oo intuu saas isu daafacayey ayaa festos cod weyn ku dhawaaqay oo yidhi bawlosow waad weelan tahay barashadaadii badnayd ayaa waalli kuu beddeshay laakiin bawlos wuxuu yidhi
festoskii aad u sarreeyeyow anigu maan waalli laakiin waxaan ku hadlayaa erayo run ah iyo feeyignaan waayo boqorka aan ikhtiyaar ula hadlayaa wuu garanayaa waxyaalahan waayo anigu waxaan hubaa inaan waxyaalahan midkoodna uusan isaga ka qarsoonayn waayo waxyaalahan laguma samayn meel qarsoon boqor agribow nebiyadii ma rumaysan tahay waan ogahay inaad rumaysan tahay markaase agriiba wuxuu bawlos ku yidhi wax yar baad igu oggolaysiinaysaa inaan masiixi noqdo kolkaasaa bawlos wuxuu yidhi waxaan ilaah ka dooli lahaa in haddii ay tahay wax yar iyo haddii ay tahay wax badan ayan ahayn adiga oo keliya laakiin in inta maanta imaqlaysa oo dhammu ay wada noqdaan sida aan ahay oo kale silsiladahan mooyaane markaasaa boqorkii kacay iyo taliyihii iyo bernike iyo kuwii la fadhiyey oo dhammo oo kolkii ay baxeen ayaa midba midkii kale la hadlay oo waxay isku yidhaahdeen ninkanu innaba ma uu samayn wax istaahila dhimisho iyo silsilado toona markaasaa agriiba wuxuu festos ku yidhi ninkan waa la sii dayn kari lahaa haddii uusan kaysar u ashtakoon